aad iyo aad aad u mahadsan tihiin yani magaceyga waa nabadoon abuukar maxamed cabdi loo yaqaan nabadoon abdi salaad ma dhihi karo laakiinse wax weligeeda aan la arkin oo la maqlin ayaa ka socda barlameyn cidaas oo waxaas wadana waxaan leeyahay qodo kasto ay noqoto ha ka raali ahaadaano nabadda ha ka shaqeeyaano ummadda masaakiinaa jirto oo safar ah nin maskiin oo hoogiisa ku noolaa jiro qabaa-ilada in leesku dirin dad hoola dhaqato ah iyo dad beeraley ah iyo dad dhisi guranaayo dad tiira guranaayo intaba lagu wada ool yihiin qabaa-iladu way isku dhex jiraan meel bay wada degaan hoolahooda isadaaqo laakiin waxaa dalmigaas iyo afaaraha sameynayo waa niman qoriley ah ama macaawisley ha noqdaan adi waa arab tuugeed waay marka arabkii tuugeed ayaa waxaa isu bedelayso qabaa-il oo qabiil ah marka waxaan leeyahay ummadda oo qabaa-ilo isku diraayo walaalahaydii ama wiilasheydii meel kastoy joogaan qabiil kastoo ay yihiin waxaan baaq ah uu diraa haddaan ahay nabadoon awdhiid inay ka olaada joojiyaan oo wadahadadaa dad deeqo marka intaas aan horta aan ku sheegaa waa tahay toddobadii sane ee u dambeysay magaalada walloweyne ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka jiray colaad beeleedyo inta badan soo lalaabashada arrimahaasna way bateen maxaa xal u ah dadka bulshada ku dhaqan degmadaasi
halkeedi waa basiid waa in dawlad loo xilaa oo daris loo xilaa qof oo adi matarkaa hadii lagu dhigi lahay gurya aad degantahay miliid hadii lagu dhigi lahay waa doodi lahayd sooma hadaan lahayn oo is-og baa doodi lahayd marka waa in loo helaa daris loo helaa dawlad wanaag oo cadaalad ah in loo helaa labada qof walaalaha oo xaqooda la kala siiyaa laakiinse haddii ani adi le ah murano anaa leh iyo anaa leh waxaa waaye wax faa-iida ay ka imaanayso male laakiin haddii garsoor meesha uu joogo oo dib u heshiisiin weyn oo la fidiyo gobol la fidiyo la kala gaar qaato soomaali maanta way isku dhex jirtaa mana kala dhexeyso waxaa waaye abkii aysanaa la noqday ilma adeeraa la noqday soomaaliya oo dhan maanta meelay u kala socoto male laakiinse nin walba xaquuqdiisu u doodaya nin xaquuqdiisa u doodayana ma ligid ma la dhihi karo kan oo lagu doodooyana asna anaa lex uu leeyahay marka dilka iyo waxaa dhibaatadaas waxaa keenay dhulkaasaa keenay alxamdulilah waxaan leeyahay nabadda hala qaato dawladda koonfur galbeed afaarahan hasoo farageliso oo dadkaa reer wallabeen oo gurigii nabadda ahaan jirtay hadda guriga olaada loo bedelay waxaan ka codsanaynaa dawladda koonfur galbeed ama soomaaliya meel kastoo ay joogto inay cadaalad ka shaqeyso oo qabiil la iska dhaafo kanaa digilii mirifle aan la dhihin kanaa hubiya aan la dhihin kanaa daarood aan la dhihin ummadda dir iyo daarood meel kastoo ay joogaan cadaaladda in la marsiiyo sharciga in la marsiiyo waa rabnaa dawlad cadaaladna allaha keen waa tahay bal baaqaada u dambeysa aduu diri laheyd dhammaan dadku isku haystaa deegaanada hoos yimaada degmada walloweyn ani baaq aan u diraayo horta waa baaq nabadeed nabadda wax ka fiican ma jirto nabadda aana ma awaaye walaada wiilaa ku dhinta ma og wiilkuma dhasho labada qof walaalaha eh haddii aqligooda jin noqdo ummad muslimiin ah inay soo gasho ulama ogdiin soo gasho waa loo baahan yahay dad ilaahay ka cabsanaya in soo dhex galaan waxaan leeyahay soomaali weyney wixii muslimnimo dhiigooda ilaalinayo waxaan leeyahay afaarahan wallabeen oo qabaa-ilada oo hadda sanka isku raadaadsanaya in lasoo dhex galo taas waa codsanaa wariyaashiini naftarkiini waxaa idinka codsanaynaa wallaweyn waxaan ka jiran oo facebooka iyo youtube-yada lasoo dhigi waayo dadka olaada wada waxaan leeyahay ilaahay ka absada wallaweyn waxaan ka jiran bay facebook soo dhigaayiin umada dhan way argagacaysaa midaa sokor qabo midaa dhiikar qabo midaa gaas qabo midaa xabada dhanba diidaayo oo gurigiisa hoygiisa asoo ujeeda ama beret ha noqdo ama baadiya ha noqdo ka qahayo waxaan leeyahay dhalinyarada oo isticmaalayso facebookyada iyo guruubyada isticmaalayso ilaahay ka cabsada ummadan way degan tahay ummadan yaa la barakeen soomaaliyay dhammaan idinkana ka shaqeeya nabadda soomaaliya ha laga shaqeeyo baaqaas nabadeed waxaan u diraa soomaaliyaan u diraa kaas ahaan dadka ku nool koonfur galbeed kaas ahaan shabeellaha hoose degmadiisa wallabeen baaqaasaan u diraa facebookyada beenta lagu qoraayo hala daayaan leeyahay waa tahay nabadoone aad baad umahadsan tahay idinkaa mudan reer jubbaland adaa mudan